Taswiirta afraad Waxaa jiray nin muhiim ah ama markaasi madaxa ahaa oo maqlay Ciise in uu joogo dhulka Kancaan. Markaa ayaa wuxuu u safray dhowr kiiloomitir oo wuxuu tegay Kancaan si uu u arko Ciise Masiix oo uu uga codsado in uu markaasi daaweeyo wiilkiisa. Wiilka isaga ah aad ayuu u jirranaa oo waxa uu ku dhowaa in uu dhinto. Markaasaa Ciise ugu jawaabay oo uu ku yidhi, "Idinku ilaa aad mucjiso aragtaan maahee, waxba aamini maysaan." Markaasaa ninkii wuxuu ku yidhi, "Saydow, kaalayo i raac, wiilkayga wuu dhimanayaaye." Markaasuu Ciise ugu jawaabay, "Kac tag, wiilkaadana wuu bogsanayaa." Ninkii isaga ahaa waa uu aaminay oo wuxuu aaday gurigiisii. Ninkii isaga ahaa markii uu gurigiisii tagay ayaa shaqaalihiisii waxa u sheegay wiilkii in uu bogsaday. Markaasuu ninkii weydiiyey shaqaalihii oo uu ku yidhi goormay qandhadii ka kacday oo waxa uu ku yidhi toddoba saac oo hore. Markaasaa ninkii wuxuu gartay in ay saacaddaasi ahayd saacaddii uu la hadlay Nabi Ciise. Aad ayuu u farxay isagii iyo xaaskiisaba oo waxa ay aamineen Ciise Masiix. Ninkan isaga ahaa waxa uu lahaa iimaan weyn miyaanay taasi ahayn maxaa yeelay wiilkiisa aad ayuu u jirranaa oo waxa uuna ogaa haddii ciise uu tago in uu bogsiin karo oo dhowr kilomitir ayuu u safray si uu ciise u arko laakiin ciise intuu iimaan lahaa gurigiisa ayuu wuxuu ku yidhi ordoo noqo wiilkaadina wuu bogsanayaa oo aabbihiina waa uu soo laabtay iimaankii uu qabay la'alligeed maxaa yeelay waxa uu ogaa inuu ciise bogsiin karo wiilka markaasaa ciise wuxuu ku yidhi idinku ilaa aad aragtaan mucjisooyin waxba aamini maysaan waxaa jira markaasi dad aanu iska aaminaynin erayga ilaah ilaa ay arkaan mucjisooyin dad badanna waxaa jira in ay keliya fiirinayaan mucjisooyinkaa dhacay ee aanay eegaynin ninka sameeyey ama waxa ridaya mucjisooyinkaasi bal saaxiib adigu iska warran ma waxaa tahay midka fiirinaya mucjisada mise waxaa tahay midka fiirinaya waxa ridaya mucjisada